أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي
بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay ku wada ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose maamulada riddada ah ee jubbaland iyo puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya in ay leexsatay deeqaha ay bixiyaan dowladaha shisheeye ee loogu talagalay maamuladaas darawallada gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya jidgooyooyin iyo xayiraado ay ku soo rogeen maleeshiyaad murtadiin ah oo eeya wata dowladda azarbajan ayaa war ka soo saartay maraakiib muddo kaga xayiran xeebaha waddanka eritereya ee dhaca bariga qaaradda afrika munaasabad ee nabadoon ku dooranaysa jufo ka tirsan beesha mursade ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud tartan aqooneed dhiirigelin ahaa ayaa loo qabtay ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sidoo kale warkeenna saakay waxaydu ku maqli doontaan warbixin ku aadan kooxda riddada soomaaliya oo ku dhex hafanaysa loolannada u dhexeeya masar iyo etoobiya intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka shabeellada hoose iyo bakool ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa shalay qarax la beegsaday kolonyo sahay waday oo kufaarta afrikaanta ah oo ka baxay magaalada muqdisho ayaa lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada laanta buure iyo namber konton bakhtigu waa afar askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa toddoba askari oo kufaarta afrikaanta ah oo uu ku jiro sarkaal miinobaara ah gubashaduna waa gaari xamuul ah oo uu qaraxu haleelay bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen eeraboorka degmada waajid waxaana xilliga weerarka eeraboorka ka degayay diyaarad u socotay murtadiinta diyaaradda oo ay waxyeello gaartay kadib markii rasaastu haleeshay ayaa si deg deg ah kaga dushay eeraboorka iyadoo qorshahu yahay inay ka degto eeraboorka muqdisho balse waxyeelada gaartay awgeed waxaa si deg deg ah looga dejiyey eeraboorka magaalada baydhabo howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo bakool ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecala dirarkaha ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir maamulada riddada jubbaland iyo puntland ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya in ay leexsatay deeqaha ay bixiyaan dowladaha shisheeye ee loogu talagalay maamuladaas walaalkeen abu ayman ayaa warkaas inoo haya war ka soo baxay maamulada riddada ee jubbaland iyo puntland ayaa lagu sheegay in mucaawino raashiin iyo deeqa ay dowlada shisheeye soo dhiibeen oo ku socday labadaasi maamul inay leexsadeen kooxda xasan gurgurte ayna iyaga la wareegeen xilli dhinacyadaasi uu khilaaf ka dhexeeyo shir jaraa'id uu magaalada kismaayo ku qabtay cabdiraxmaan maxamed oo ah wasiirka gargaarka maamulka riddada ee jubbaland ayuu ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay magaalada muqdisho ka xayirtay deeqo ku socday maamulkooda oo ay soo dhiibeen dowladaha turkiga imaaraadka iyo shiinaha taasoo uu sheegay in kooxda riddada ay u xayirtay khilaafka kala dhexeeya maamulkooda dartood oo ay arrintaasi siyaasadaysay waxaan ognahay xamar inay ku xaniman yihiin deeqo loogu talagalay dadka reer jubbaland oo ay dowlada keeneen sida dowladda china dowladda turkiga dowladda imaaraadka deeqihii dadkan loogu talagalay ee loogu soo dhiibay dowladda federaalka ahayd waxaa nasiib darraa inay dowladda federaalka ahayd siyaasadaynayso si khaldan u adeegsanayso ku kala dilayso bulshadii reer jubbaland waxaa weeye baahi iyo ay u dilayso dhibaato u dilayso waxaa noogu muhiimsanee maanta aanu rabno inaanu bulshada reer jubbaland u sheegno soomaalina u sheegno dowladdii soomaaliyeed ee aynu dhisanay maanta gargaarkii iyo deeqihii iyo arrimihii horumarkaba dhammaantood waxay u adeegsanaysaa si khaldan sidoo kale wasiirka gargaarka ee maamulka riddada puntland ayaa beeniyey in kooxda riddada ay deeqa raashiin ah oo laga soo qaaday dowladda imaaraadka ay soo gaarsiisay deegaanada uu ka haramiyo maamulkooda gaar ahaan magaalada boosaaso ee gobolka bari wal horta warkaa war been abuura weeye aniga qodhigaygu informationkaas markaan ogaaday beejkooda waan fiiriyey sod raashin been abuura oo ay leeyihiin boosaasaan gaarsiinay oo warbixin been ah baan ku ay meesha ku qoreen baan arkay taa iyaga cadeyntooda laga rabaa cidday wax gaarsiiyeen kolley puntland ma ahan malaha waa waxa weeyaan waa iska been abuur wax kale ma oran karo waa been abuur iyadoo eedeymahan loo jeediyey kooxda riddada soomaaliya ayaa dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada murtad axmed macalin fiqi oo warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa qiray in kooxda riddada ay siyaasadaysay deeqo gargaar oo dowlado shisheeye soo dhiibeen kuwaasi oo aan la gaarsiinin goobihii iyo magaalooyinkii loogu talagalay iyo deeq siyaasadaysan mararka qaarkood ayaa laga yaabaa inay iska timaado oo ninka keenaya meeshu isagu damco meeshaasoo laga yaabo xataa inaysan priorities ama meelii khatarta aysan ku jirin waa way dhacdaa deeqaha siyaasadaysan inaan siyaasadda laga joojiyo deeqaha meel dalkiina looga soo qaadayo soomaaliya la geynaya isla markaasna markii la keeno meel kale lala aadayo taas waxaa weeye waa in diyaar baan u nahay inaan qaybteenna ka qaadanno arrimahan waxay imaanayaan xilli uu meeshii ugu sarrayse gaaray khilaafka ka dhex alowsan kooxda riddada ee xasan gurgurte iyo maamulada riddada jubbaland iyo puntland kuwaasi oo khilaafkooda uu markii hore ka soo bilowday arrimo siyaasadeed kadibna isku beddelay mid militari haddana uu salka la galay in kooxda riddada ee gurgurta ay hor istaagto deeqaha ay gaarada siiyaan qaar ka mid ah maamulada riddada ee ka jira dalka mahadsanid abu ayman darawallada gaadiidka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya jidgooyooyin iyo xayraado ay ku soo rogeen maleeshiyaad murtadiin ah oo eye wata walaalkan cabdilqani maxamed ayaa horkaas inoo haya maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa sare u qaaday dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho inta badan wadooyinka waaweyn ee degmooyinka gobolka banaadir ayaa lagu arkayaa jidgooyooyin saameyn xun ku yeeshay isku socodka gaadiidka dadweynaha qaar ka mid ah daraawalada gaadiidka ayaa isku soo bax cabasho ah ka dhigay degmooyinka dhaca bariga muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa ashhadalla dirirka ayaa ciqaabaad adag marsiya darawallada gaadiidka howmeyda loo yaqaan iyo dadka rakaabka ah ee saaran murtadiinta ayaa wadooyinka ku istaajinaya gaadiidka dadweynaha kadibna waxay rakaabka ku amraan inay dhulka u dagaan xayawaanka eeyaha ayaa la sheegay inay u adeegsadaan baaritaanada arrinkaas oo shacabkuha cabasho ka muujiyaan eeya baar ayaa nala dhahay waa hurdaalir toban sac meeshu lugaar waa hurdaalir subaxdiina saddex sac uu kasoo kacaa lir subaxda bisfajada hadaa kasoo baxda rarka meesha anaa ku daadiyay dad rayidhaan wadnaa oo shacabhaan wadnaa habarduqa iyo qof culays wada iyo qof uur le iyo qof danyar iyo qof jiran iyo aan wadnaa marka horena inta baabuurka dadka ka dejinoo daba dambe u furnoo nala baaraan nala dii jaray haddeer labadiiba waa la diiday wax maraa male afar saac soo kacaaya eyga hadda ilaa saacadeer hadda la marayo afar saac lagu dhowyaa ilaa hadda xataa ey lama hayo marka eyga xataa lama hayo eyga xataa yaa barabagaana waxaan ka shaqaynaa kaaraan iyo xamar weynaan ka shaqaynaa bi'alka ka oo oo maraan nahay miranaayo maraan nahay isku iska miranaayo maraan nahay balse anaka anaka waxaan wadnaa dad rayidhaan wadnaa oo shacabhaan wadnaa habarduqa iyo qof culays wada iyo qof uur le iyo qof danyar iyo qof jiran iyo aan wadnaa anaka danyartaan u adeegnaa anaka xamarweyn iyo kaaraana ka shaqaynaa ilaa shala ilaa berigeena haysataa darawallada gaadiidka ayaa warbaahinta u sheegay in murtadiintu ay caqabad weyn ku hayaan shaqadooda meesha ugu daran ee ay qayladu ka soo yeertay waa degmada kaaraan halkaas oo lagu daadiyey maleeshiyaadka maraykanku soo tababaray kuwaas oo wata eeyo waxayna ku xadgudbayaan shacabka gaadiidleyda ayaa si faahfaahsan uga hadlay tacadiga foosha xun ee ugu imaanaya cadowga iyagoona shacabka ku dhaqan muqdisho ugu baaqay inay arrimahan si wada jir ah ugu dhiidhiyaan halkii hawshala subaxi waaga hadduu baryey aan kaaraan dekeda kaaraan ka soo rarnay rarkii intaa noogala daasay caasi oo dhan inta mari maayaa nala yidhi hadda shalay subaxi waxaa nala yidhi wax maraaya male oo caasi shaloo dhan intaan ku xayirnayn haddana saakay deki eegaa idabaaraayaa la yidhi eygii hal saaca iyo yimid aw iska tegi shalay waa ka naqanaa shaqala'aana uga naqan qof waddankan xooggayna dhididkaynaan ku dhisna laamigan mari maysid in ninna yidhaaha shakhsiya shalay in nala baaro oo rarka dejinno aan mari jirno hadda mari maysinano amahantin inta badan wadooyinka laga soo galo magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa shacabka lagu silciyaa gaadiidka khudaarta iyo caanaha ka keena labada shabeelle ayaa mararka qaar maalmo ku qaadata inay magaalada gudaha u soo galaan arrinkaas oo sababa inay khasaaraan badeecooyinka ay sidaan maasanid cabdilqani dowladda azerbaijaan ayaa war ka soo saartay maraakiib muddo kaga xayirnayd xeebaha waddanka eritereya ee dhaca qaaradda bariga afrika abuu xasan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda asarbijaan ayaa looga hadlay saddex markab oo ku dhowaad laba bilood ku xidhan xeebaha dalka elitereya oo ah dalka goodoonsan caalamka intiisa badan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka asarbijaan ayaa warqad diblomaasiyadeed oo ay kaga cabanaysa maraakiibtaasi ka xayiran u dirtay dowladda elitereya iyadoo u sii maraysa safaaradaha itoobiya iyo ruushka si ay u sii gaarsiiyaan madaxda waddankaas maraakiibtan oo marayay kanaalka suweys kuna sii jeeray dalka imaaraadka ayaa xibaha dalka elitereya laga qabtay bishii nofembar ee sannadkii laba kun labaatan iyo afar kadib markii cimilada oo xumaatay ay sababeen inay u wareegaan biyaha elitereya halkaasna lagu qabtay ila wareedye ayaa sheegaya in maraakiibta saddexda ah lala qabtay ilaa siddeed iyo toban shaqaale uu la socday kuwaasoo dhammaantood ka soo jeeda dalka asarbijaan shaqaalaha maraakiibta ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin cuntayari muddo ku dhowaad laba bilood taas oo ka dhigaysa xaaladooda mid aad u adag maadaama uu dalkan yahay mid macruul daran ay ka jirto mahadsanid abuu xasaan munaasabad ay nabadoon ku dooranaysay jufo ka tirsan beesha murusade ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud walaalkan cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
oday kaa dhigteen macallin cabdullaahi oo waalka oday kaa dhigteen alla daartiisugu kulankani wadatashiga ay yeesheen waxgaradka beesha habar idilla oo ka mid ah beesha murasada ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud kulankan ayaa waxaa looga arrinsanayey sidii beesha ay u yeelan lahayd nabadoon cusub oo ku hogaamiyey ku dhaqanka shareecada islaamka wadatashi dheer kadib beesha habar idille waxay dooratay cabdulaahi maxamed weheliye inuu noqdo nabadoonka beesha habar idille xafladda lagu caleemasaarayay nabadoon cabdulaahi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada waxgarad odayaal culimaa udiin abwaano marti sharaf ka kala socota wilaayaadka mudug galgaduud hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadir naqiibka cusub cabdulaahi maxamed weheliye ayaa kelimad goobta ka jeediyey aniga horta runtii waxaa soo magacaabay beesha aan ka dhashay xilkaan la ii dhiibo waxaan islahay dad badan oo kaaga habboona jooga laakiin ayaga ayaa dalbay hadal badan dabadiisna anna waan ka aqbalay waxaan rabaa marka iski aan galnay in ay ka soo dhalaalaan waan rabaa horta beesha waxa loo shaqaynayana waa kutubka ilaahay waayo waxa loo shaqaynayo dad ahlu tawxiidaan nahay shareecada islaamka in aan ku hogaamiyo ayaa ayaa iisoo magacaabay anna waan ka aqbalay habar idinle waxay ka tirsan tahay beelweynta saddex iyo sagaal nuqabay leedahay iyo hogaanada oo u horeeyo hogaaska oo u horeeyana waxaan leeyahay waa rajaynaa insha allahu in aad igala qayb qaadan doontiin shaqadan ugaaska guud ee beesha murasade ayaa si gaara ula hadlay naqiibka wuxuu leeyahay oo la shaqay doona nabadoonno iyo odayaal iyo culummo iyo waxgarad qaali ah alle subxaana wa tacaala laakiin haddii ummaddii uu ka mas-uulka noqonaya ay ayagu usoo duceeyaan ay keenaan marka wadaadkuu xoogoo waxa waaye shaqadaas inuusan ka biqin ilaahay maa ku garab taagan qabiiladaada waxa waaye aad ayay maaragtay muddo u diyaarinayeen inay nabadoon helaan adayna ku heleen ku keeneen ayagoo kuu kalsoon xilka marka saaran alla subxaana wa tacaala ayaa sheego cadaalad waaye cadaaladdaas oo ah inuu labadii isqabato uu ku kala saaro si cadaaladuhu sharciga islaamka waafaqsan waxaa la rabaa in cadaaladdaas marka lagu dhaqo annaga waa ku garab taagannahay ilaahay baana kugu baryaynaa in ilaahay kuu fududeeyo ugu dambayntiina waxaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madasha caleemasaarka sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud wuxuuna ku wareejiyey naqiibka cusub habar idileh kitaabka qur'aanka kariimka akay forty iyo raayada tawxiidka wilaayada waxay soo dhoweynaysaa naqiibka cusub reer habar idileh ay doorteen nabadoon cabdulaahi maxamed weheliye wilaayada waa ay soo dhoweynaysaa san nuqabadii horeyba ula shaqaynaysa ula shaqaynaysaa asagana insha allahu tacaala waxaan u dardaarmaynaa kaalintiisa ku soo baxo waa u dardaarmaynaa tan waa raayadii laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah ay ku qornay oo runtii shicaarka noo ah waana aaminsannahay caqiida ahaan insha allahu tacaala raayadan waa raayadiis adduunku maaragtay laba raaya ayaa jirto annaga islaamka aaminsannahay raayadan waxaa nooga qoran laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah allahu akbar waa qorigan waa dadka diidan laa ilaha illa allah muxamed rasuulullaahi waa aakee loo haayaa iyo dabajaah iyo alaab kale loo haayaa marka maanta waxa waaye nicmo ilaahay waaye naqiibku waa nin dhallinyaro ah khayr badanna aan ka rajaynayno insha allahu tacaala waa aakee afartii toddoba ayaa gudoonsiinaynaa si markaa nin casiiz ah markaa koofiyadu in wax lagu darona hadda maanta waa taagan tahay insha allahu tacaala booshkiin waa kan maasanid cabdiraxiin tartan aqooneed dhiirigelin ahaa ayaa loo qabtay ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan walaalkan cazam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya tartankan oo iskugu jiray aqoon kororsi iyo mid dhiirigelin ah waxa uu guddiga ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay ardayda macadka qurdube ee faraciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan tartankan ayaa dhex maray laba majmuuc oo kale ah abubakar sadiiq oo ah ardayda ragga ah ee macadka qurduba ee deegaanka show iyo majmuucada caaisha bintu abibakar sadiiq oo iyagoona ah gabdhaha macadka waxaana majmuuco weliba la weydiiyey sideed su-aalood su-aasha koowaad waa maa huwa tawxiid maa huwa tawxiid insha allahu tacaala daqiiqadahna way bilaabatay magacayga waa maxamed amiin sheekh majmuucadan kasodan waa majmuucata abubakar su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo هو إفراد الله بالعبادة بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات waayaha jawaabtaasi sax miya mase waa khalad guddigaan ku wareejinaa insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشا لو يدي مجموعة أبو بكر الصديق وجواب صحة الله أكبر الله أكبر su-aasha labaad waa isla maadada tawxiid waxaan iska leh insha allahu tacaala majmuucatu caaishatu bintu abibakr su-aasha waxay leedahay maa huwa shirku bismillaah magacaygu waa faaduma axmed cusmaan waxaana ka waxaana u tartamaya majmuucada caishat bintu abibakar su-aashaas jawaabteeda haddaa isku dayo hashirku waa an tajcali lilaahi nidan wa huwa khalaqaka مجموعة عائشة بنت أبو بكر الصديق سؤاشا لو يدي وكسب ما هو شرك جوابته أي كبحيين وجواب صحة
مجmuucata abubakar sidiiq sideed su-aala la weydiiyey sideedii su-aal waxay ka jawaabtay toddoba su-aal toddoba su-aal ayay ka jawaabtay marka toddobo haddii laba lagu dhufto waxay keeneen afar iyo toban dhanka faa'iidaysigana waxba ma faa'iidaysanin Ee, majmuucatu caaisha ayagana sideed su-aal ayaa la weydiiyey sideedii su-aal hal su-aal ayaa hareermartay toddoba su-aal ayay ka jawaabeen marka toddoba labada darajo laga helaayo haddii laisku dhufto waxay noqonaysaa afar iyo toban iyo hal su-aaloo wiilisha soo hareermartay ay ka faa'iidaysan oo hal darajo ay ku heleen marka halkii afar iyo tobankii halka loogu daro waxay noqonaysaa shan iyo toban darajo ayay gabdhaha heleen insha allahu tacaala sidaas darteeda marka ugu dambayntii waxay guusha raacday majmuucada caaisha bintu abibakar sadiiq oo ah gabdhaha macadka qurduba faraciisa deegaanka show waxayna idaacadda islaamiga andalus makarafoonka la dhex qaaday labada majmuuco ee tartamayay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu oo ah anzal axmed cusmaan wallaahi maanta shucuurkteen aad iyo aad waa faraxsannahay maanta tartanka si fiican oo noogu dhacay waana guulaysanay dadaal badana dadaalnay macallimiinteennay aan ka dambaysay ilaah khayr ha siiyo ilaah ka waalmariyo macallimiinteena aan ka dambaysay guushaan bismillaah tartanka si fiican ayuu dhacay maasha allah Een, waa sideed su-aal iyo sideed su-aal ayaan kala weydiiyey koox walba hal su-aal ayaa ka fakatay anagana faa'iido ayaa gabdha anagana faa'iido anaga heleen nin walba todo ay ka jawaabay calaa qof toban iyo afar toban iyo afar hal dhibac ayaan ka helay toban shan ay- ayay keenan anagana toban afar ayaa keentay magacii waa macalin umar maasha allah aad baan u faraxsanahay ee, barnaamijkan aadkana yacni meeshii diinta ilaahay lagu muujinayana waa aad u fiican tahay yacni qalbigeeda aad u taabta waaye aad baan ugu faraxsanahay tartankan ayaa qayb ka howlaha dhiirigelinta ardayda macaahidda iyo iskuullada ku yaala wilaayada hiiraan u qabteen guddi ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo kormeer ku maraya goobaha waxbarashada ee wilaayada hiiraan maasanid cazaam guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegey goobaha waxbarashada ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubow ayaa warkaas inoo haya waxaa magaalada jilib maalmihii lasoo dhaafay si toos ah kaga socotay kormeer lagu marayo goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada taas oo loogu kuurgalayo xaaladda waxbarasho dhanka kalena lagu ogaanayo qaabka ay u socoto waxbarashada iyo mustabaha ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada guddigaha ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliintaha ayaa goobaha waxbarasho ay tageen waxaa ka mid ah mu'asasada alxigma iyagoona kulan la qaatay maamulka iyo macallimiinta mu'asasada sidoo kalena wakhti la qaatay ardayda mu'asasada xilli ay socotay daraasada waxbarasho alxigmo oo magaalada jilib ka furan muddo sanadaha ayaa waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimkaha iyo culuumta shareecada waxaa dhanka kale ardaydu ay ku bartaan luuqadaha carabiga ingiliishka iyo xirfadaha kale ee gacanta sida uu sharaxayo maamulaha muasasada maktabka tarbiya wa tacliim uuna soo booqday muasasada alxigma uu soo booqday muasasada kolley waxay ka kooban tahay qismu alqur'aan wa qismu sixa wa qismu alxanaa wa qismu alkhiyaat wa qismu alxaasuub waxaa kaloo lagu bartaa qur'aanka qur'aanka ilaa iyo shanta maalmood wey waxaasna ka kooban yahay afar fasal khamiista iyo jimcahana waxaa lagu qaataa madrasada qismiga ingiliish xisaabtii soomaali iyo luga alcarabiya intaasna waa lagu qaataa jimcaha iyo khamiista qaar ka mid ah ardayda dhigta qaybaha kala duwan ee mu'asasada alxigma ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku bartaan mu'asasada alxigma waxaa muscab salewaan mahad oo aan dhigta alxigma oo qaybta sharqaantoliska waxaan talaa baatayaasha sida oo daraca gacanbaalayaasha maxaan rajaynaynaa ina oo aan dadka inaan wax sii barna anigana anoo dhigta mu'asasa alxigma oo ka dhigta qaybta harqaanka muddo saddex bilood ayaan dhiganayay hadda si fiican baan u soo fahmayaa alxamdulilaah waan la qabsaday macalinka hadda mariga marka hore wii calaamadayn jiray hadda anigaa jarta si wacan baan u tashaa saddex biloodaan dhiganaynaa waxaan tulaynaa hadda dharkii saakadii alxamdulilah waxaan faa'iidaysanaynaa sidii dharka la tulaayay waxaan dhigtaa alxigmo gaar ahaan qaybta cilaansaarka waxaan wax ka bartaa maasada alxigmo waxaan dhigtaa qaybta cilaansaarka si fiican wax u baranay waxaan ka tirsanahay qaybta cilaansaarka maasha allah si qurux badana wax u bartay waxaan rajaynaynaa si qurux badan inaan bulshadeena u anfacno waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala marka xigtana maclimadeena sida quruxda badan wax noo bartay muasasada alxikma waxaan ka dhiganaa sanaan hadda waxaan ka bartaa caafimaadka oo aynu bilownay saddex bilood ka hor waxyaabo badan ayaanu ku qaadanay oo caafimaadka ka mid ah waxyaabaha aynu ku barnay waxaa ka mid ah fast aidka ama gargaarka degdega ah ama iscaafaat alawliya waxaa ka mid ah waxyaabaha aan qaadanay marka waxa la yidhahdo nasiif dam waxyaabaha laisaga gargaaro ayaa ka mid ah oo afka soomaaliga la yidhahdo dhiigbax haddaba dhiigbax waxaa lagu qeexaa marka uu dhiig fara badan ka baxo wareega dhiigga waxaana sababa marka ay go-aan ama ay dhaawacmaan saddexda xidid ee kale ah sharayaani oo loo yaqaano halbowle ama artillery wariidi oo loo yaqaano aroore ama vainis shucayri oo loo yaqaano tiftaafyo ama kabilari gubashada heerka labaad waa gubasho ay maqaarka iyo jirka biyo soo kala dhex galaan calaamadaha gubashada heerka labaad kuwa waa xanuun labo meesha gubatay ee maqaarka oo yeelata bocolo biyo ku jiraan kormeerkan uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ku marayo goobaha waxbarasho ee magaalada jilib ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu ka qabsoomo degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maasanid cusmaan ugu dambayntiina markan waxayd ku soo dhowaataan warbixin ku aadan kooxda riddada soomaaliya oo ku dhex hafanaysa loolanada u dhexeeya masar iyo etoobiya walaalkeen nuur calwarsame abusheyba ayaa warkaas inoo haya hubanti la-aan ayaa ka taagan dowladaha ay ciidamadoodu ka qayb qaadan doonaan isbahaysiga cusub ee dhowaan uu meel mariyey waxa loogu yeero golaha qaramada midoobay urur gaaleedka midooda afrika ayaa koodii bishan iclaamiyey in lasoo afjiray howlgalkii artemis islamarkaana la bilaabay howlgal cusub oo ay ugu magacdareen eusom tallaabadan oo ka dhigneed in ciidamada kufaarta afrikaanta toddobiyo tobankii sane ee lasoo dhaafay duulaanka ku joogay soomaaliya magacoon loo bedelay ayaa haddana waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowlado cusub ay ku soo biirayaan duulaanka sida masar oo kale hore sheegtay inay ciidamadeeda u soo daabulayso soomaaliya warar kale ayaa tilmaamayey in guutooyin ka tirsan ciidanka eritreya ay soomaaliya imaan doonaan balse warkaas ayaa aad u nuxuusay tan iyo wixii ka dambeeyey labaiyo tobankii bishii lasoo dhaafay kolkaas oo xasan gurgurta uu abey axmed kula kulmay magaalada ankara uuna la sixday heshiis khiyaano ah ilwareedo ayaa sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay ka cagajiidayso in ciidamo masaariha ay qayb ka noqdaan isbahaysiga cusub ee eysom isbuucii lasoo dhaafay wasiirada difaaca etoobiya iyo saraakiil sirdoon oo xabashi ah oo safar akadisa muqdisho ku yimid ayaa kooxda riddada ku wargeliyey inaysan ogolaan doonin in ciidanka masar lagu biiriyo howlgalka afrikaanta wixii xilligaasi ka dambeeyey ayay mas-uuliyiinta kooxda xasan gurgurta warbaahinta ka jeedinayeen cadeymo ay shaki ku gelinayaan ka mid noqoshada ciidanka masar ee taxalufka eysom cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada islamarkaana uu xasan gurgurta u wakiishay caadiyeynta cilaaqaadka etoobiya ayaa ku hadaaqay in mugdi uu ku jiro kaalinta ciidanka masar ee isbahaysiga cusub arinta egypt dabcan egypt wadamadii dalbaday ayay kamid tahay inay kamid noqdaan ciidanka owsam ayaga iyo ethiopia Ee, labadoodana anaga wiilale kalento ahaa burundi iyo rwanda eh, burundi iyo uganda inay aan u qaybinay wixii eh, allocation labadooduba hadda wadahadal ayaa noo wada socda waana laga yaabaa in si un mataqaanaa loo xaliyo laakiin ilaa hadda waxaa laga gaari ma jira haba yaraatee marka labadoodu hadda qayb kama aha eh, eh, owsam mas-uuliyiinta xukuumadda alqaahira oo ka shakisan in kooxda ridada soomaaliya ay ballantii uga baxday ayaa iyaguna xiriiro isdaba joog ah waxay la samaynayeen maamulka muqdisho toddobaadkan oo keliya ayay masar iclaamisay in wasiirkeeda arrimaha dibadda uu tiro laba jeer ah khadka taleefanka kula xiriiray axmed macalin fiqi uuna kala hadlay diyaargarowga ciidanka masaarada ee soomaaliya loo soo dirayo cabdifitaax xasiisi oo isna dareensan in etoobiya ay dadaal dheeraad ah ku bixisay sidii ciidamada masaarada looga fogeyn lahaa howlgalka afrikaanta ee soomaaliya ayaa xiriir la sameeyey madaxweynaha uganda baadiriga yoweri museveni oo ah gaalka ugu ciidanka badan isbahaysiga afrikaanta ee soomaaliya masar iyo kooxda riddada ayaa horey u sheegay in kumnaan askari oo masaariha ay bedeli doonaan kuwa xabashada etoobiya ka hor heshiiskii ankara sida uu xaqiijiyey wasiirka khaarijiga xukuumadda alqaahira تحدثنا ايضا عن الترحيب الصومالي والترحيب من جانب الاتحاد الافريقي بالمشاركه المصريه في البعثة التابعة للاتحاد الإفريقي التي سيتم نشرها في الصومال والتي ستخلف بعثة أتمس الحالية waxaan sidoo kale ka hadalnay in soomaaliya iyo midowda afrika ay soo dhoweeyaan in masar ay qayb ka noqoto howlgalka cusub ee eusom taas oo dhammaan ka howlgali doonta soomaaliya si ay u beddesho howlgalka atmis masar waxay go'aansatay inay ka qayb qaadato howlgalka cusub innagoo ajiibayna dalabka nooga yimid soomaaliya sidoo kale waxaan soomaaliya kala hadalnay inaan isdhaafsanno iskaashiga dhanka amniga iyo ciidanka iyo in la dhaqangeliyo heshiiskii dhanka ciidanka ee dhowaan ay saxiixeen soomaaliya iyo masar kadib booqashadii madaxweyne xasan sheikh oo ku yimid masar bishii agosto مصر قررت المشاركة في آه، هذه البعثة بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الرئيس حسن شيخ محمود إلى مصر في أغسطس الماضي isbarbaryaha laga dareemayo madaxda kooxda riddada iyo ciidamada xabashada ee ku aadan imaanshaha ciidanka masar ayaa xaalad cusub gelinaysa masiirka kooxda riddada oo ah mid aad u liita islamarkaana ah koox aan shisheeye la'aan sii jiri karin falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee eyusom oo uu yahay midkii ugu liitay ee abid looga dhawaaqo soomaaliya marka loo eego dowladaha ka qayb qaadanaya iyo maalgelintiisa oo aan sal fadhiya lahayn kadib markii ay xagajid iyo diidmo muujiyeen saliibiinta reer yurub iyo maraykanka oo toddobiyo tobankii sane ee lasoo dhaafay bixinayay qarashka calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta ee soomaaliya ka dagaalamaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee nidaamkaas awsom kuwa la yidhaha oo atmis in laga guuro awsomna wuu ogolaaday arrimo farsamo ayaa jira number kow fanka xaggee looga keenayaa awsom ciidankaas labayo toban kun oo ciidan oo military iyo maaragta boolis isugu jira waaye awal hore qarashkeeda waxaa bixi jiray midowda yurub laakiin midowda yurub waxay dhaheen hadda kadib bixi mayno Eh, waxay fursad siiyeen beesha caalamka lix bilood bis hadda sanadkan hadda aan ku jirno laba kun shanta lixda bilood ugu horeysa ayaan lacagta bixinayna wixii ka dambeysa annagu culaabtaas ma wada qaadi karno ilaa maaragta labada kun toddobaad ayaa bixinaynay marka eh, see loo qaybsamaa ilaa hadda waa lagu kala qaybsanya marka qarashkaas sidii loo bixi lahay golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxay soo jeediyeen in eh, waxa loo yaqaana u n assessments qaramada midoobey inay iyadu qarashka qiimeyso kadibna wadamada xubnaha ka ah golaha maaragtay golaha guud ee qaramada midoobey lacaga laga aruuriyo qaaraan loo galo oo maaragtay laakiin say ku suura geleen marka arrimahaas laftirkooda waxay ku tusaayaan caqabada dhanka dhaqaalaha ee soo xoog gale arrintaas xataa waxay sababtay dhimista ciidamadaas oo lasii yarayna la dhibaayo in qalalaaso ka dhasho oo burundi oo kale ay ciidankayga ama la ii badiyo laba kun hala gaarsiiya wax ka badan ama waa la baxaa inay dhahdo haddana la dhahay waa la bixi kartaa caqabada sidoo kale meesha jirta waxaa kamid a ciidanka etoobiya kaalinta ay meesha ku yeelan doonaan soomaaliya dowladda soomaaliya hore waxay u sheegtay etoobiya inaysan ku jiri doonin midowda africa ciidankiisa cusub ee soomaaliya arrinta ku saabsan kala daadsanaanta ka muuqata dowladaha shisheeye ee la doonayo inay qayb ka noqdaan isbahaysiga cusub iyo kala hadalka madaxda kooxda riddada waxay muujinayaan in weli uusan sal fadhiya lahayn taxalufka asalkiisu yahay anfacadoonka ee loogu magacdaray eyusom haddii ciidamada masar iyo etoobiya ay ka mid noqdaan howlgalka kufaarta afrikaanta ee eyusom ayay isbahaysiga u bedeli doonaan mid dhexdiisa loolama kana mashquulina muhiimadda loo dhisay oo ah la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada sida ay aaminsan yihiin khubaro reer galbeed ah oo indha indheeya arrimaha geeska afrika cidda ay fadeexada iyo liidnaantu ku dul hoganayso waa madaxda kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo ah dabadhilafyo aan xumaanta ka sariigan kooxdan oo sanadkii labada kun iyo afartii lagu soo camcamiyey dalka kenya ayaan wax ka badan hal isbuuc sii jiri karin ciidamo shisheeye la-aantood sababo la xiriira iyadoo aan u babac dhigi karin mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid sheyba warkeenii subaxnimo warbixintaasaad maqlayseen ayaa u dambeysay tan iyo kulantadeena dambe war ka lamida intaanu ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma